asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka hawreega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsina magaalada muqdisho
boqol sagaashan iyo toddoba dal ayaa ka jirta caalamkaoo dhan goormaad kala baratay laba sano ka hor markaannu xidhiidhka la wada lahayn baan kala bartay oo hadda wax xiriira miyaanu nagala dhaxayn eritereya iyo gadar oo keliyaynu hadda xidhiidh la leennahay
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha lixaad ee juun laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono haddii kan aad ku dhegeysan doontaan hadduu ay bahraal ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta si rasmi ah wuxuu ula wareegaya xafiiska kadib xaflad xil wareejin ah oo ka dhacday aqalka xukuumadda soomaaliya oo markaas wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen roble uu markaasi goobjoogan uu ka ah xilkan uu ku wareejiyay wasaaraha cusub mas-uuliyiin gudoomiyaha golaha aqalka sare gudoomiyaha golaha shacabka wasaare ku-xigeenka dalka ayaana ka qayb galay qodobada kala duwan ayayna halkaa ka jeedeen oo soo gubi doonaa saxbal barnaamijkeena ayaadna ku dhegeysan doontaan waxaan kale oo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka dooday aqrinta labaad ee miisaaniyadda dowladda laba kun labaiyo labaatan wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa la hordhigay su-aalaha adag iyo jawaabihii uu bixiyey dood adag ayaa markaasi xildhibaanadu maanta yeesheen wasiirka maaliyadda ee soomaaliya su-aalaha la weydiiyey jawaabaha uu bixiyey ma isku dhigmaan caawa ayaad maqli doontaan barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa oo barnaamijkeena sidoo kale qayb ka noqon doona taliska booliiska gobolka banaadir howlgallo kala duwan ayay ka bilaabeen degmooyin ka tirsan gobolka banaadir shakhsiyaad lagu eedeeyey amni darro iyo ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya ayaanu kusoo qabteen waad maqli doontaan qodobadaasi wuxuu soo kordhacaa ayaad maqli doontaan oo qayb ka ah wararkii ugu dambeeyey arrimaha somalilan mucaaradkii iyo xukuumadda oo weli arrimaha doorashooyinka isku haya ayaad dhegeysan doontaan cabdiwahaab waa markaasi axmed cali maxamed axmed jaadi yaa farsameyn ayaa anigu cabdinaasir waadinla socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saxiibyal habeen wanaagsan ayaan howda galayahay barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadi ah dalsan ee magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qeybaha ugu horrey barnaamijkiina caawa ayaan gudagelaynaa waxaanu ku bilaabaynaa ra-isul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xafiiska kadib xaflad xiriirweejin ah oo ka dhacday magaalada muqdisho ay ka qayb galeen mas-uuliyiin dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan aasabad waxaa goobjoogka gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe aqalka sare wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed iyo xildhibaano ka tirsan labada gol ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xiliska ciidanka booliiska iyo markaasi qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana markaasi wasaaraha cusub ee soomaaliya uu jeediyey khudbadiisii uu uga hadlayay xil wareejinta isagoona u mahadceliyay wasaarihii hore ee dalka maxamed xuseen rooble shaqadii wanaagsaneed uu ka soo qabtay mar gole waxaan ku bilaabayna ra-iisul wasaare cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre waxaa markaasi xiigi doona ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maxamed xuseen rooble khudbadahooda ayaan markaasi iyo hadallada muhiimka ay jiideen ayaan ku bilaabaynaa waa kan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo markaasi dowrejinta kadib la hadlay isagoo shacabka soomaaliyeedna ka codsaday inay la shaqeeyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قدوميها قولها شعبك قدوميها أقل كسرة رئيس الوزراء محمد حسين روبلة رئيس الوزراء كحيينكا رئيس الوزراء هو رعضان نوحا كعب سنة يعني إنه إنه إلى دربي ويقصد دمي marka ra-iisul wasaaraheenna eh, xubnaha golaha shacabka ee halkan fadhiya aqalka sare golaha wasiirada eh, inta kale cid walba magaca iyo maamuuska ay meeshaan ku fadhido dhammaantiin ayaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Eh, salaan kadib waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uma waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo golaha wasiirada iyo shaqaalaha kala duwan ee xafiiska golaha n ra-iisul wasaaraha runtii ra-iisul wasaare xuseen maxamed xuseen rooble wuxuu soo shaqeeyey xilli aada u adag oo dalkeenna ay ka jiraan eh, khilaaf siyaasadeed oo dhib badan runtii kaas oo qaatay eh, muddo wuxuu dhaxlay eh, aragtiyo kala duwan iyo n dadkii siyaasad siyaasado kala fogfog oo runtii eh, markaas halis ku noqon karay degenaanshaha iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho xilligaas adag runtii eh, dad fara badan oo laga yaabo inaan anu ku jiray waxaan u arkaynay inay aada uga adag tahay prime ministerka in uu handal gareeyo ama uu hago barnaamijkii doorashada ee runtii aadka loogu kala fogaa waxaan aada uga baqaynay inuu ku barbariiqdo oo asaga oo dhaawacyo badan qaba uu xilligan soo gaaro wayna dhici kartaa in xataa eh, talagalku wax mar- mararka qaarkood uu siyaabahaas uu ahaa laakiin tusbaxaa yaree uu haysta iyo ducooyinku waxay keeneen in uu ilaahay ka samato bixiyo oo asagoo hero uu ka baxo galabta xafiiska marka eh, waxaan aaminsanahay in uu mukhlis ahaa oo ikhlaas iyo allabari iyo dadaal inuu uga soo gudbay marxaladaas dhibka badan ee qodxaha badnayd ee runtii aan aada uga wada cabsanayna kulligeen isaga iyo tiimamkii la shaqeeyey iyo odayaashii marka dambe majaraha u qabtay labada aqal runtii iyo saraakiishii amniga iyo dhammaan intii ka shaqaynaysay waanu mahad celinaynaa waxaad dalka ka soo gudbiseen marxalad aada u adag oo xusuus runtii eh, ciddii ka naxaysa dalkan eh, xusuus ku reebaysa mararka qaarkood sidii dadkeennu ay u niid jabsanaayeen iyo sidii ay halista u u gashay soomaaliya waxaa la la yidhaahdaa dadka soomaalidu ma xusuus badna markuu wuxuu saa u dhammaado dadku waa isku wada miduun kii dadka eber ka dhigay oo laayey iyo kii dadka badbaadiyey laba bilood kadib isku midun bay noqonayaan adduunkana sidaas kama jirto ee qofku wuxuu leeyahay sijilli iyo document lagu yaqaanuu leeyahay qofku iyo record waxaan rajaynayaa mudan ra-iisul wasaare in markan soomaalidu xusuusteedu ay yar dheeraan doonto oo laga xusuusnaan doono waxaan ballan qaadaynaa xukuumaddan intay jirto in aan dadka ku xusuusino marar badan siyaabo kala duwan inaan dadka kuusoo hor istaajino siyaabo kala duwan iyo munaasabado kala duwanna inaan kaaga xusno marka aada iyo aad baan kaaga mahad celinaya ma haddaas runtii waxaan u celinayaa ra-iisul wasaareyaashii hore ee dalka haddaan kooyay sheekadu maaha waxaan waa cumulative iyo waxyaabo la issoo kor saarsaaray oo ninba maalinba meel ka soo qaadayo ninba maalin keenayo wa kuwaa meeshan soo galay ayaga oo iyada oo aan sidan ahayn iyo si ku dhow oo la wada degan yahay oo burbursan tahay oo aan kuraas oolin oo ayna dawlada ka jirin waxbay ku bilaabeen meel bay soo gaadhsiiyeen waanu mahad celinaynaa kuwaa ka sii horreeyey oo talyaani ka bedelayba oo soomaali ka dhigay waan u mahad celinaynaa qof kasta oo waddankan soo xukumay specially prime ministeradii kala duwanaa ee naga horreeyey kii qaada ku soo daray iyo kii kursi ku soo daray iyo kii xaashi ku soo daray intaba waxaan leenahay waad mahadsantihiin intii dhimatay allah u naxariisto inta noolla guul cibaado iyo caafimaad baan u rajeynaa shaqaalaha oo p s ku kow ka yahay oo runtii had iyo habeen mar walba u taagnaa in ay najixiyaan siyaasadda xukuumadda iyagana waan mahad celinayaa golaha wasiirada oo runtii dadaal badan galay oo qof waliba meesha uu joogay ka soo shaqeeyey waan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed oo runtii ku aaminay oo kula shaqeeyeyna waan u mahad celinayaa wasiirkii hadlay saaxiibkay ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta uu mahadsan yahay wax kasta oo fiican oo wanaagsan oo la sameeyey oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu sameeyeen waxbaan kus waan uga mahad celinaynaa waxna waan kusii dhisaynaa halkaasaan kasii bilaabayna waxaas fiican ee meeshaas laga sii bilaabayo uu wasiirku ka mid yahay hadduu fiican yahay waxaas fiican buu ka mid yahay haddii uu kursi jaban yahayna kursiga waa la beddelaya aada iyo aad baan runtii wasiirada ugu mahad celinayaa intaas waa iska kaftan shaqaalaha iyo saaxiibadayda aan isku wareegnay ee ana laygu soo wareejiyey ayagana laygu soo wareejiyey waxaan ka rajaynayaa shaqo wanaagsan saaxiibtinimo ayagana inay soo dhoweeyaan anigana waxaan ballan qaadayaa in aan si hufan ula shaqayn doono way dhici kartaa inaan idinsoo kallihiyo way dhici kartaa habeenkii seexda inaan idin dhaho way dhici kartaa inaan xafiisyadiina soo galgalo laakiin waxaan hubaa inaan idinka xishoon doono waxaan hubaa inaan idin respect garayn doono laakiin waxaan hubaa waxa inoo qoran inaan tadbiiqin doono hundred percent dad soomaaliyeed oo sharaf laa jooga meeshan oo civil servant civil servants ah iyo la taliyayaal iyo dad sharaf loo qiimo leh waxaad ka cabsantaan ma jiro mid saaxiibkiina oo halkan ka shaqayn jiraa imaaday waan wada shaqaynayna waxaan mar walba runtii aan ku dadaali doonaa ilaahay idankiis waddankan waxa hortaagan waa ognahay maanta meeshuu marayana waa ognahay maanta ajandaheenna koowaad waxaa waaye dadkeenna dhimashada baahidu ay keenaysa inaan ka badbaadinno si aan uga badbaadinana waa inaan amnigiina aan sugno marka baahidii oon dadka ka badbaadinno oon abaaraha dadka uga gurmanno iyo abaaro keliya ma ahee berri hadduu daadad yimaadana dee kayladaa uun kuma jiri karnee inaan xal waara la nimaadno iyo si dadkeenna aan u badbaadinno xal waarana aan ula nimaadno caqabadaha ugu waaweyn waa kuwa amniga amniga inaan zuulinno caqabadaha hortaagan saddexdaas arrimood oo isku duuduuban ayaa priority inoo ah waxaa kaloo dhani way soo daba socdaan ayaga ayayna kaalmaynayaan waxaan rajaynayaa dalkani inuu aado prioritiskiisa wax kale lagama shaqayn karo haddii aan nabadgelyo la helin meeshaas waaye meesha bugta soomaaliya meesha u baahan xalkuna waa meeshaas innaga oo heshiisa oo mid ah innaga oo isku kalsoon innaga oo innagu isku tashanayna waxaa lagama maarmaana inaan u dhaqaaqno sidaan dalkan u xorayn lahayn dalkan wuxuu u jahaysan doonaa inuu iska xoreeyo cadowga waxaan rajaynayaa in loo diyaar garoobo wasaaradda awqaafta sheekhu hadda uu wasiiri ka ahaa xil baa saaran wuxuu xil ka saaran yahay muslimiin baan nahay ha noo sheegto dagaalka aan meeshaas la gelayno ma sax baa mise waa qaldan yahay ma baadil baa mise waa xaq waa inay noo sheegtaa wasaaradda ganacsiga waxaan ka rabnaa inay businesska abaabusho oo la aado xaggaa loo jeesto wasaaradaha qorshaynta iyo aan ognahay bilariska ka shaqaynaya bilariskaas way mahadsan yihiin waa wadaysiin laakiin prioritygeennana waa inaan aan ogaanaa wasaaradda maaliyaddu waa inay sidaas ogaataa waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay shacabka soomaaliyeed inay isxorayn doonaan waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay in aan aan badbaadin doono dadkeenna kadibna aan gaari doono xorriyad taam ah oo aan dalkeenna ku horumarino oo aan waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dhaqaalihii oon kar u qaadnay aan ku keeni doono haddii ilaha yidhahdo isku kalsooni baa loo baahan yahay niyadda oo la dhisaa loo baahan yahay soomaalinimaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in wixii horeo dhan la yska halmaamo waxaa horeo dhan wuu iska dhammaaday marka bog cusub iyo beijis cusub iyo qalbi cusub oo nadiifa iyo saaxiibtinimo iyo soomaalinimo iyo isjacayl kusoo dhowaada dhammaantiin aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaanan mar labaad runtii u mahad celinayaa dadka kasoo qaban qaabiyey iyo inta soo xaadirtay oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyeyaasha labada aqal waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi bare oo maanta si rasmi ah ula wareegay xafiiska dib isoorojintii dhacday dhinaca kale wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xilka maanta wareejiyey ayaa waxa uu markaa sheegay in ay hooshiisa koowaad ay ahayd qaabashada doorashada ka gudbidda marxaladda galaguurka ahayd ee dalka uu soo maray wuxuuna markaa sheegay inuu suurageliyey in uu markaa ku guulaystay shaqooyinkii markaas loo xigmaday waa kan maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii maanta xilka wareejiyey oo dhankiisa ka hadlay xil wareejinta محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaa ammaan iyo mahad gaar ah leh allah subxaanahu wa tacaala oo maantay halkan isugu kaya keenay guddoomiyaha golaha shacabka mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi ra-iisul wasaaraha xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenkii mahdi guuleed iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay madashan xilli wareejinta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaan ku faraxsanahay in hayaankii doorashada ee muddo dheer soo socday maanta gebagabadiisii iyo dhammaystirkii hay-adihii dowladda aan gaba aan goobjoog u nahay gebagabadoodii maadaama mas-uuliyadda dalka iyo nidaamka dimuquraadiyadu ay tahay qor isku dhiib waxaan runtii ku faraxsanahay in aan soo dhoweeyo kuna wareejiyo xilka ra-iisul wasaare jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare waxaan hubaa in ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu u gudan doono mas-uuliyaddiisa si hufan oo dalka iyo dadka soomaaliyeed ku diirsadan hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo waxaan mahadnaq ballaaran u gudbinayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii fursad ii siiyey inaan dalka iyo dadka soomaaliyeed u adeego muddo ku dhow laba sannadood sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada golahayga wasiirada ciidamada qalabka sida howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo shaqaalaha hay-adaha dowladda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed taageeradii iyo dhiirigelintii ay goor kasta ila garab joogeen muddadii aan waddanka u soo adeegayay waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa golahayga wasiirada oo runtii muujiyey dhabar adeyg iyo dulqaad xilliyadii adkaa ee uu dalku soo maray kuna guulaysteen in ay waajiboodkooda shaqo ee ay u hayeen shacabka soomaaliyeed u guteen si hufan oo sharaf ku dheehan tahay sababtoo ah hadday caqabada ila imaan lahaayeen hawsha aan dalku u hayay siiba doorashada ma aysan hirgeleen waxaa kaloo mudan in aan xuso mahadcelin ballaaran u jeediyo guddiyadii doorashooyinka ee heerarka kala duwan lahaa dadaalkii iyo dulqaadkii ay muujiyeen xilligii lagu guda jiray doorashada taasoo keentay in doorashooyinka dalka si nabad ah ay ku soo idlaadaan xafiiska ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo dhammaan hay-adaha kale ee dowladda wuxuu waajibaadkoodu koowaad ahaa muddadii aan ra-iisul wasaaraha ahaa hagidda iyo hirgelinta doorashada dalka si nabad ah ugu qabsoonta runtii inkastoo caqabado iyo khilaafaad siyaasadeed yimaadeen haddana allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu guulaysiiyey in aan ka gudubno marxaladihii adkaa xaqiijinana doorasho dalka ka dhacdo iyo isbeddel si nabad ah ku yimaado taasoo suuragelisay xilwareejintii aan ma xilwareejinta aan maanta u fadhino sidoo kale xukuumaddeedu waxay ku guulaysatay in ay joogtayso adeega bulshada iyo dib u habeynta hay-adaha dowladda ee socday sida dayn cafiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha dowladda barnaamijka xukuumadeyda waxaa aasaas u ahaa geedi socodka iyo hufnaanta dowladnimada xukuumaddaydu waxay diiradda saarsay how- saartay howlaha muhiimka u ah geedi socodka dowladnima dowladnimada sida sugidda amniga xoojinta dimuqraadiyadda qabashada doorashada si nabad ah ku qabsoonta horumarinta dhaqaalaha iyo ballaarinta adeegyada bulshada waxay sidoo kale xoogga saartay wax ka qabashada iyo gurmadka xaaladaha abaaraha saameynta ay ku yeesheen dadka iyo dunyada soomaaliyeed waxaan ku kalsoonahay oo aan ku boorinayaa dhammaan howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha in ay gacmo furan ku soo dhoweeyaan si mug lehna ula shaqeeyaan ra- ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada uu magacaabi doono waxaan kaloo ka codsanayaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada in ay u diyaar garoobaan xil wareejinta wasaaradahooda iyo soo dhoweynta wasiirada cusub ugu dambeyn waxaan u rajaynayaa dalka iyo dadka soomaaliyeed amni waara xasilooni siyaasadeed iyo horumar nolodeed nololeed waxaan diyaar aniga ka shaqsi ahaan u ahay guubaabinta talasiinta iyo la shaqaynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaan rajaynayaa in ay ku guuleysan doonaan mas-uuliyadda baaxadda weyn ee loo igmaday horena usii wadi doonaan geedi socodka dowladnimada soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa in aan halkan kula dardaarmo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dowladda cusub in ay si aad ah ula shaqeeyaan loona ilaaliyo loona kobciyo waxaan leeyahay dowladda cusub waa inay kobcisaa dimuqraadiyadda iyo xorriyadda si ay aysan uga ugu imaanin habacsanaan iyo ambad waxaan ka codsanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xasan cabdi barre in baaritaan lagu sameeyo ay ogaadaan dibandaabyooyinkii ku yimid doorashooyinka dalka iyo badqabkii dimuqraadiyadda iyo xorriyadda muwaadiniinta si aysan mar kale u dhicin ku takrifal awoodeed iyo damac sha- shakhsiyadeed ee lid ku ah hanaanka geedi socodka dowladnimada iyo dastuurka dalka waxaan kaloo jeclaan lahaa in aan halkan sida walaalkay wasiirka diinta oo waqaafka uu sheegay cumar rooble in aan halkan uga jeediyo shacabka soomaaliyeed hal dardaaran oo muhiim ah dalkeenna waxaa ku soo badanaya dhaqamo xun oo aada iyo aada u liita haddana kusii fidaya sida dad sheeganaya darajooyin ay ixtiraamka shacabka soomaaliyeed u hayaan sida shiikh iyo aqoon-yahan dhaqankan waa in aan waa in ashkaas loo arko dad macquul ah ay caadaystaan in ay sameeyaan been abuur iyo dacayado iyadoo carabkooda iyo qalinkoodu noqday wax la ijaarto oo hadba qofkii ama kooxdii dan gaara lihi ay kiraysato waana wax ceeb ah dhaqankeenana ku cusub wax saxana ma ahan waana in laga waantoobaa marka dhammaan waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dadka waa inay la hadlaan haddii qofkii sheikh sheeganaya haddii uu aqoon-yahan sheeganayaba sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in aan yeelano dulqaad iyo adkaysi qof kasta oo siyaasadda looga guulaysto waxaa habboon in uu sugto wakti kale balse aanu maciin bidin waxyaabihii aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay ugu dambayn waxaan si niyad ah idinkaga codsanayaa inaad si hagar la-aana ula shaqaysaan ra-iisul wasaaraheenna cusub mudane xamsi cabdi barre si uu u guto waajibaadka qaran waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha cid kasta oo ka soo shaqaysay maanta meesha aan fadhinno munaasabadan oo igu horeeyo b s-ka iyo xogeeyaha joogtada iyo xogeeya joogta ku-xigeenka walaashay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa haddan inaan kusoo dhoweeyo ra-iisul wasaaraha cusub
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaaba hagarla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxaa caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacaadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
dhexe barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sac raadiah dalkani magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saaxiibaal mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xaruntooda villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxa ay markaas warbixin ay ugu dhegeysanayeen wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaal beelle oo markaas maanta hortagay golaha shacabka baarlamaanka su-aalo adagna markaa laga weydiiyey xisaab xirka laba kun labaiyo labaatan miisaaniyadda dowladda baarlamaanka soomaaliya ayaana su-aalo kulal weydiiyey wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele isagoo markaa qaarkoodna ka jawaabay halka kuwa kalena markaa la arkayey ee su-aalaha si toosa loo weydiinaya ugu meermeysanayay su-aalaha shakhsiyaadka ama mudanaasha weydiiye waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya senator sacdiyo markaas ayaa dhankeeda weydiisay su-aalo la xiriirta miisaaniyadda iyo afartii sane ee shantii sane ee lasoo dhaafay halka markaas uu ku xisaab xeriyey waa kan su-aalaha iyo doodaha kulkulul ay iswadaagsadeen cabdiraxmaan ducaale bele iyo xildhibaanadii maanta su-aalaha weydiiyey wasiirka iyo jawaabaha uu ka bixiyey
laguu saxiixay ani kuguma haysto
miisaaniyad ansixinteed iyo xisaab xidhkeed midna looma geyn anigu ma ogi
waa ka xumahay intii imaa cudurdaar soomaali ka bixi baarlamaanka u cudurdaar mar damban waxaas inoo keenay nineteenkii eighteenki ani waxaan tuta waxaan ahaa xildhibaanadii tobnaad waxaan rabaa xildhibaanada cusub inay si fiican u ogaadaan intii hore joogto way joogtaa waxaan rabaa warqad ayaa naloo saxiixay baa tiri lama keenin baarlamaanka mana aanu ka doodin lamana xirin marka yaa kuu siiyey warqadda oo kuu saxiixay waa midii sagaalaad sideed iyo tobnaad iyo sagaal iyo tobnaad iyo labaatanaad wasiir waxaan rabaa si inaan ku weydiiyo waxaynu ogeen two thousand seventeen guddigii keli ahaa oo ka dooday in la kala diray iyadoo waktigaa xataa weli su-aal ay taagan tahay baarlamaankii hore oldig ahaa baynu joognay taa xataa meel lagu xiray iyo meel lagu nacam iyadoo laydii soo jeediya weli ay ku jirto babliga ay ku jirto doodihii laga doodayay iyadoo aan la xirin ayaa loo gudbay sideed iyo tobnaad waa tii toddobiyo tobnaad marka su-aal saasaan kuu qabaa waxaana ogahay inay jirto su-aashii lagu weydiiye sababta keentay guddiga guddoonkaa kala dira kii toddobiyo tobnaad asaga waa la dhammaystiray waa la seexay uu dhammaystiray sideed iyo tobankii baa la dhammaystiray anigu waxaan ka hadlaya kii sagaal iyo tobnaad kii labaatanaad iyo kii koob iyo labaatanaad intubana halkan ay ku yaalaan ya warqaddii uu soo qoray waa- kani waxa weeye kii siddeed iyo tobnaad warqaddii baarlamaanka uu soo qoray eh, ra-iisul wasaarihii xasan cali khayre ayaa halkan ku taala iyo dokumentii la gudbiyey halkanay ku taallaa waa intuu keeni doonaa halkan ku taala waa warqaddii uu soo qoray ra-iisul wasaarihii ee uu mas- u gudbinayay xasan cali khayre dabeete markii dabeete markii eh, idinka la idin keenay wa- wa- waa tan shaabadii waa taas shaabadda arkiigeedaa loo geeya waa waa ku fahmin laakiin baarlamaanka ma marin lagamana doodin in la- in laguu saxiixay ani kuguma haysto saashadi way
waa ogolhaysaa waa taa waa ogolhay waa run
waa run baarlamaanka soomaalidu wuxuu ka kooban yahay laba aqal aqalka sare shantaas sano ee wasiirku ka hadlayay miisaaniyad ansixinteed iyo xisaab xidhkeed midna looma geyn anigu ma ogi anigu ma ogi in golaha shacabka la keenay iyo in kale laakiin aqalka sare xidhiidh miisaaniyeed iyo ansixin midna lama keenin waad mahadsantihiin waxaan u soo istaagoo kaleento anoo xusmeynaya xildhibaanada halkan fadhiso baarlamaanka xoogiisa way soo noqdeen waxaan ka mid ahay xildhibaanadii farakutiriska ahaa ee soo noqday ee baarlamaankii tobanaad ku jiray maadaama marka xog ogaal aan ahaa weliba dadkii bajetkii arrimahan oo aada ugu lugla inaan ahaa sidaasaan toosinta usoo istaagay bikulli ixtiraam aadaan idin xusmeyna marka sidaasaan rabaa inaan qeexa wasiirka waxaan rabaa inaan u sheego bajetkii toddoba iyo toban labada kun iyo toddoba iyo tobanka iyo sideed iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka iyo labaatanka iyo labaatan iyo kowgii intaba ninka in halka noo imaado wasiirka ah nagala dooday u ansixinay projectionka ama qaabeyntii budgetka iyo kansaxda iyo wixii uu keenay aynu u fasaxnay inuu maamulo asagoo wakiil ka ah hay-adaha dowladda horta wasiir baylow ahaa annaga waxaan ka rabnay marka uu bajetka sidaas noogu ansaxsado waa xasuusitiin doodii haddii dib loo celiyo waxaan kula murmi jirnay markuu noo imaanayo isagoo degdeg ku jiro ha la ii ansixiyo mushaaraad dadaa jiro ciidamaha lacag in la siiyo ay tahay dadka calooshuu kala bixi jira waa nin aada aftahan u ah waa u ansixi jirnay maalintaan u ansixinay dib looma arki jirin wasiirka horta waxaan ka rabnaa inta sannadood isaga dartiisaa noo imaadaan noo doodi noo furayaan u ansixinaya maanta ma dhihi karo labada kun iyo toddoba iyo tobankii iyo siddeed iyo tobankii kaas waa la xiri kan waa la saxiixay mid intaa la geliyey waxaas lama aqbali karo wasiir waxaan rabnaa annaga fiiri sidaan kuugu ansixinay oo aa u qaadatay lacagtii sida loo isticmaalay iyo hay-adihii siay ugu baxeen xisaab xerkooda inuu nagala doodo oo aan u ansixino oo loo codeeyo waxaan rabaa on the record waayo labada kun iyo todoba iyo tobanka bajetkii la ansixiyey soddon iyo afar milyan oo foq oo differencea ku jira oo sida loo isticmaalay ay caddeen la caddeey waayey laisku celceliyey markii dambe guddoomiyahaashii hore ee halkan fadhiyey guddoomiye ka mid ah annagoo qaylinaynoo dhahayna sax ma ahan bajetkan ayuu xiray oo buriska ku dhuftay qof kastoo baarlamaanka ka mid ah waa ogyahay rikoorkay ku qoran tahay tviyada maashaan joogay oo life ah waa kii waa hal ka mid oo la xiray waa labada kun iyo toddoba iyo tobanka waa hal ka mid oo la xiray soddon iyo afar milyan oo difference ah oo sida loo isticmaalo ku jiran siddeed iyo tobanka lama lama xirin xisaab ninka ee auditor generaalka ninka ah baa wuxuu soo qoray toddoba iyo toban miya ama siddeed iyo toban way qoran tahay inay khalad ka jirtay siddeed iyo tobankii sagaal iyo tobankii labaatankii labaatan iyo kowgii maanta labaatan iyo labadii ay ahayd december in la soo baasgareeyaa toddoba bil kabacdi aan doodaynaa duruufaa jiray doorashaa jirtay sax waaye laakiin wasiirka inuu honest ka noqdo oo soomaalida uu la hadlayo iyo baarlamaankan uu la hadlayo uu xushmeeyo wixii ka khaldamay uu sheego xataa ha noqoto mas-uuliyad guud laakiin isagaa hogaaminayay inuu inta soo istaago u dhaha wax ma khaldaneen faylashay ku jiraan istaan bay wadataa waxaas wax la aqbali kara ma aha wasiir waa ka xumahay intii imaa cudurdaar soomaali ka bixi baarlamaanka u cudurdaar mar damban waxaas aynoo keeni insha allah asalaamu calaykum
su-aalihii inta laga eh, soo jeediyey keliyaan rabaa inaan u noqdo haddii maanta inoo dhammaan waayana waxaan qabaa wasiir ilaa iyo inta arrinku dhammaanaysa in la wado su-aasha koowaad oo aan qabo guddoomiyaha ayaa horta weydiiyey oo ka jawaabay eh, nacam ina weydiiyey siddeed iyo tobankii soomaaliya waxay leedahay laba baarlamaan waxaynu ognahay oo aan joognay labada aqal waxay isla ansixiyeen ma jirto daamiinas haddaan labada aqal isla ansixin ansax ma noqonaya marka taa waa mid waa tii sideed iyo tobnaad kii sagaal iyo tobnaad laba aqal isma ansixin islama aanu joogin warqadda meesha loogu saxiixay aniga dembi ma saarayo maaliyadda laakiin waxaan rabaa haddii baarlamaanku uu dembi lahaa annaga ha nala ku soo noqdo dib ha loogu laabto baarlamaankana dembigooda ha qaataan laakiin waxaan ognahay wasiirow laba baarlamaanoo sidaan oo kale u fadhiya meel ay ku heshiiyeen siddeed iyo tobankii oo aan wada ansixinnay sagaal iyo tobankii meel aan ku wada ansixinnay ma jirin daminis ma jiro wax la ansixiyey oo naga gudbay warqad la idiin saxiixay qofka idiin saxiixay waa inay soomaali irideeda intuu soo istaagto lasoo caddeeyo taa intaasaa uga baxaya guddoomiyaha aqalka sarena aad iyo aad baa uga mahadcelinaya midda agaasimaha uu hadda ka hadlayay oo uu leeyahay akhrintii koowaad iyo akhrintii labaad ayaa la maray akhrintii saddexaad intay ku dambeysay agaasimo akhrintii saddexaad baarlamaan intii la keenay aan inta ka wada doodnay ma aysan jirin anu xildhibaan baan ahay gudoomiyenimada iyo kor aan saaranahay iska dhaafa baarlamaanka waxa fiican in si saxa loo wada doodo midda midda aan rabo inaan kale oo weydiiyo su-aalu xildhibaan beenabeena weydiiyey daynta la qaatay oo aan baarlamaanka soo marin sidee baarlamaan loo ansixin karaa gudo- wasiir dayn la qaatay oo aan baarlamaan ansixin oo haddana intaasoo malaayiina midda labaad oo ah oo agaasimaha aan weydiinayo senator cabdixakiin su-aasha uu keydiiyey oo ahayd afar jibbaar ayay ka badan tahay nacam socdaalkii iyo shirarkii walaalayaalow dhaqaalo daraa laga hadlayaa miisaaniyad dhacday baa laga hadlayaa shirar iyo iyo maxaa la dhahaa socdaal intaas oo malaayiina wasiir ani waxaan qabaa run ahaantii marka su-aal intii xildhibaan uu soo geliyo waqti badan oo su-aalihii maskax badan la soo geliyo in intii inta lasoo istaago laba saac la hadlo oon wixii su-aashii aan laga jawaabin annaga su-aasha xildhibaanku uu ku weydiiyo waa qoranaynaa baliis adigoo raalli ah waa inaa uga jawaabtaan xildhibaanku su-aashuu idin weydiiyey salaamu calaykum
su-aasha u dambeysay ee socdaalka ee, lacagaha badan ee socdaalka lagu tago horta anugaba sacdaalaba wasaaradda iyadu waa ta ugu socdaal yar marka waxaan doonayaa iraaq inuu halkan yimaado figareskaasi si fiican idinka qanciyo waxay waxaasi yihiin Ta- taas waa koo arrin dayna baa laga hadlay arrintan s d r baa laydhaa s d r waxaa weeye special drawing rights IMF-ta ayaa waxay bixiyeen ilaa intay jireen laba jeer laba jeer mar horey bixiyeen imikana way bixiyeen lacagtaasi semi loan baa la ydhaha semi loan waxaa saa loo leeyahay waxa weeye majority ma leh majority ma leh gooraad bixin doonto an indefinite weeye tii konton sano horteed la bixiyey ayaa weli aan aan aan ma- majhuur noqon semi loankaasi waxaa loogu talagalay marka adduunku qireenqiil galo ayaa lagu seef garaya adduunku dee laas yeer qiriqir buu galay qiriqir hadduu galayna lacagaha s d r ta ah baa la qaybiyey bala billions baa la qaybiyey billions innaga waxay nagu soo hagaagay boqol iyo toddobiyo konton milyan oo s d r bay nagu soo hagaagay waad garan kartaan hankaad august laas yeer baan ka hadlaynaa waad garan kartaan xaalka xildhibaanadu halka uu maraya august laas yeer waa la shiray waa la hadlay ma iska dhaafnaa haddii aynaan lacagta heli lahayn anigu uma malaynayo inaan maanta halkaa joogi lahayn wallahi inaanan u malaynayn leanna maalin horaan sheega waan ku cay- waan ku caymanay waan ka warqabnaa wixii sidaas oo kale inoogu yimaada in baarlamaanka loo keeno dee hadday ku jirtaa iminkaad ugu horraysanoo shirteen shirkiina ugu horreeyey xildhibaanadiina weeyaan xildhibaano markaa jira oo loo geyn lahaa ma jirin lacagtaasi waa semi loan waa lacag aan majority lahayn waa deeq oo kale weeye semi grant weeyaan special financing facility baa la yidhahdaa special financing facility marka haddii markaa baarlamaan joogi lahaa dee waa loo geyn lahayo waa waa lacag semi deeqa weeyaan waa loo geyn lahaa looma geyn marka ugu horeeya ee baarlamaanka la la fadhiisiiyo in loo keeno baa lagu talagalay haddana waxaad ku ansixinaysaan buuggan idinla yaalla budgetka ayay ku an- iyagoo ku ansaxmaya lacagtaas sidaa weeyaan haddii xisaab celinteeda loo baahan yahayna very clearly waa taalla IMF-tuna waa og tahay World Bank waa og yahay annagu waan la waan la wadaagnay oday- nimanka odayaasha guddida waan la wadaagnay bil walba sideed sideed milyan baa laga soo saari jiray iminka wax yar baa ka hadhay afar iyo toban milyan oo s d r ah iyo iyo iyo milyan iyo waxoogaa yani fikirkii udambey mahaye ayaa ayaa ayaa ka hadhay taasina waan waan waan ku samata baxnay runtii waan ku samata baxnay haddana waxaa laydinka fadhiyaa oo laydinka filayaa waxay ku jirtaa budgetka ayay ku jirtaa in in in la ansixiyo Em, now xisaab xidhka inaan ku noqnoqdo ma doonayo Eh, iyo laba labada gole labada gole inay soo wada fadhiistaan iyo inaanay soo wada fadhiisan runtii mid wasaaradda maaliyadda u taalla runtii ma aha yaa madaxda kale u taallaa guddoonkee u taallaa annagu markaa la yidhaa baa- halkii geeya la yidhaa baa geenayna annagu waa legal issue wey legal issue legal issue kana anagu imika kama jawaabi karo personally waxaan ku faraxsanahay in laysku wada yimid oo hadda la doonayo in wax la wada qabsado markii horena freshankii jiray in laga bogsaday un baan anagu runtii ku farxayaa annaga dokumentka waa diyaar ciddii u geeya la yidhaha sharcigu ogolaado wa- wa- waan waan waanu keenaynaa taasina waa ta now arrinta ah eh, xi- muxuu haynaan xisaab xidhka akhriskii labaad mee iyo kii saddexaad mee iyo kii labaad mee anugu waxaan qiri karaa keliya inaan soo gudbinay in in- in qiraa'adii hore la geliyo talabaad la geliyo arrinta aniga ii taalama waa la ii yeedhi kaale akhri baa la odhan aniguna waa dabageli haddii baarlamaan jiro waxaan anagu isleeyahay anagoon cidna eh, aan saarin ma garanaysaa eed saarin waxaan isleeyahay circumstanceskii marka aan ku jirnay ayaa arrintaasi unbaa ugu wacan baan ayaa- ayaan u malaynayaa Eh, intaas waxaan i hope inaan ka jawaabay eh, wixii eh, la- lana weydiiyey now socdaalkaa dhabelgaroobay iraadow please inaad halkaan timaadaan rabnaa wasaaradda maaliyadda far baa ku godanay waxaan doonaynaa in cid waliba nala ogaato horta wasaaradda maaliyadda waxaan badan badan ee laysku laysku hoosgelinayo ee la keenayo in meel kala magac madaxyaga kala malaa loo sameeyo horena waynu uga wada hadlay please
qeybihii gabagabada barnaamijka ayaan kusii shaqeynaa saaxiibayaal guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya shaqada maxamed nuur aadan madoobey ayaa waxa uu markaas maanta mar uu ka hadlayay munaasabadda xilwareejinta ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in wasaaraha markaasi si weyn la shaqeeyo wuxuuna alla uu rajeyay in xilka uu alla u fududeeyo wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre kan aadan madoobey oo markaa dhankiisa ka hadlaya arrintaas
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها أقل كسرة رئيس الوزراء عصوب حلك اللي وريقها هي مانتا رئيس وزاري هوري رئيس وزاري كوحيقينك لمان لابد القلاء إيو وزير ده حكومة ده لمان كقيب كسوق قيب قلياشة حفلة ده اللي وريجينتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii aada iyo aadaan ugu faraxsanahay in ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyey anugoo doorashadii dhibka badnayday oo shaki badan laga qabay ka soo guulaysanay oo noo soo dhammaatay oo maanta ee, r- labadii ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarihii cusub iyo ra-iisul wasaarihii doorashadaas hormuud ku ahaa maanta ay isku wareejinayeen ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyey ilaah baan ugu shukrinaynaa alxamdulilah runtii waxaan mahad ballaaran aan lasoo koobi karin u jeedinayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisa iyo dhammaan intii la soo shaqaysay oo maanta maaragtay la dhihi karo doorashada ilaahay inugu guuleeyay maanta maaragtay aan xilka kulli kala wareegayn lacantooda lama gaarin sidii arrinta mar la mooday ee, heer waxaa la isla hataa ra-iisul wasaaraha naftirkiis hadda xilka ku cusub yahay haddiiba helay dad doorashadaba diyaar u ahayn hadduu ku lug daray asig naftirkiis waa sii dheeraysana waa joogayaa la lahaa marka runtii markuu arkay khatarta soo socoto go-aan wuxuu qaatay wadaniyad la geysanama leh ilaahay ha ku asturo ilaahay waxaan ugu ilaahay waxaan ugu barinaynaa in ilaahay khaatamo sansiiyo waa nin dhallinyaro ah waxaan u malaynayaa hilil soomaaliyeed in dib ugu soo noqon doono waqti badanba wuxuu dhihi jiray markii doorashada baarlamaanka dhammaatay madaxweynaha la doortay namiyow aniga waa daalay baskaan korkiis inaan tareenka inaan ka degaan rabay aawe maxaad u daahdaa manoo dhihi jiray maahin qof qof dhihi jiray ma ahayn yacni muddadaan hoogaho ii harsanaanama dhihi jirin runtii maanta waxaa la soo gaaray maalintii asigoo sharaf leh tartiib maaragtay ugu degi lahaabaa la gaaray marka insha allahu siyaasada soomaaliya kama degin waxaan ku rajaynaynaa guul iyo wanaag baan ku rajaynaynaa waxaan kale runtii u mahadcelinayaa ciidamadeena qalabka sida saraakiisha dalbadeed iyo dhammaan dableyda xaaladan oo aada u akarnayd markii doorashada la galayay wixii aan isla soo marnay dadaaladii ay soo mareen oo naftooda u horeen habeenii maalin noo taagnaa iyo ciidamada walaalaheena maaragtay amasom oo runtii ayagana markii xaaladda artay shakaga abuurmay siday noo garab istaageen oo ugu meredheliyeen doorashadaas aada iyo aadaan ugu mahadcelinaya ra-iisul wasaaraheena cusub waxaan leenahay ra-isul wasaare soo dhawow waa ku hambalyaynaynaa runtii soomaalida aragti fiican bay kaa qabtaa qof aqoon-yahan ah culmo ah ahludiin ah oo aada wanaagsan inaad tahay iyo soomaaliya aaminsan tahay waxaan rajaynaynaa intaad hadda hadalka iyo maad bilaawday inay runtii hadalaad aday noo aday noo deegeen waa sidaad u sheegtay dalkeena baahidiisa koowaad waa labada aad hadda ay hustay labadaas waxay u baahan yihiin dowlad dhexdeedan isku kalsoon caalamkana masaaxiib la ah shacabkeennada ku kalsoon ayaa guushaas gaari kara maxay tahay dadkeena waxaa iskugu darsamay gaajo iyo cadow aa iskugu darsamay xaqiiqdii cadow dibadda ka yimid siyaasad ahaan dibadda laga keenay laakiin ciidan ka dhigtay dhallinyaradeeni oo la qalday oo waxaan run ahayn diinna ku salaysanayn oo been loo sheegay oo ayagana run mooday dhaqaali yar oo aan badnayna waxna u taraynin weliba maaragtay looga dhigay in maaragtay wax loo qabanayo marka arrintaas barwaaqada dalkeen hadda uu sheegahay guddoomiyaha waa runtiis barwaaqadaas nabad lagu soobay in loo helo oo dhallinyarada la duufsaday wixii maaragtay cadowga inay ka haran diidan maha inta kalena in in la tuso inay qaldanaayeen nololtoodii hore ka wanaagsan inay qaldameen ku dareemi karaan loo sameeyo kadib markii cadowga maskaxda ka qabsaday laga xoreeyo marka insha allahu sida hadda uu guddoomiyaha sheegahayey guddoomiyaha aqalka sare waa run waa oday waa i arag ah waa dini a la yaqaano sida uu sheegahayay in hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan ku tali jirnaa baarlamaanka federaalka soomaaliyeed si maaragtay wadajir ah waajibaadka uu leeyahay howlaha qaarkoodana wadajir ay u qabanayaan gaargaarna howlaha qaarkoodana gaargaar ay u kala qabsanayaan siduu dastuurka tilmaamahayo sidaas oona muwaafaqo ku nahay oo aan ummadda soomaaliyeed u shaqaynayno oo aan abuuraynin challenge iyo meele maaragtay shaksi danihiis gaarka ah aan wax ka raadinaynin shuruucda dalka maaragtay qabyadka ana la dhammaystirhayo dowladnimo dhaba ummadda soomaaliyeed ku diirsato inaan horseed u noqono ayaa naga go-on haddii aad leedmo insha allah waxaan kaleen runtii aada iyo aada ugu faraxsanahay dalka sanadkan waxaan is leeyahay imtixaankii soomaali ku jirtay waxaa laga yaabaa inaan maaragtay dunuub waaweyn horey aan u soo galnay ummadda soomaaliya haddaan nahay imtixaan weyn aan qabsaday waayo waxaa laga dareemayaa aayadda qur-aanka ba waxay tilmaamaysaa wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum wixii idin asiibay waa wixii aad gacantiina ku kasbateena ilaahay subxaana watacaalaana leeyahay imtixaanka nagu fogaaday waxaa laga yaabaa inaan anigu dembi waaweyn horey u galnay oo imtixaankaasna haysto marka hadda ani sanadkan aniga ku jira uma ammaanahayo markaan arkay odayaasha waayo aragga ah mas-uuliin horey hil usoo qabtay akhyaar ah kulli maaragtay markaa aragtid qofba qofka kale kasii damqanambaadsan yahay markii lasoo doortay waxaa ii muuqata in imtixaanka ilaahay towbadeena aqbalahayo oo tubti toosanaa maaragtay lugta saari doono ayaan aaminsanahay ilaahay run ha ka dhigo riidaas waa nagu jirta ummadda soomaaliyeedna yadidiiladaas waa qabta ilaahay baan ka barinayn in arrintaas run noqoto marka runtii munaasabad maanta ujeeddadeed waxay ahayd ra-iisul wasaaraheenii oo si fiican usoo shaqeeyey meel fiican ummadda soo gaarsiiyey iyo ra-isul wasaarihii cusbaa xilli kala wareegid xilli kala wareegidood inaan goobjoog ka ahano wanaxnu calaa daalika min ashaahidiin marka aad iyo aad ugu faraxsanahay ra-iisul wasaaraha cusubna waxaan u rajaynaynaa allaha u fududeeyo allaha uu ku guulayo wasiire kheyr leh oo garabkiis istaagahayo oo wadaniyiina ilaahay ha waafajiyo anuguna kuwaa ku garab istaagi doonaa ra-iisul wasaaraha horena maaragtay waa u ducaynaynaa runtii meel fiican oo aan la iloobaynin iyo asigii saaxiibadiis dalka soo gaarsiiyeen annaguna xalkii la keenay inaan kasii qaadno oo ummadda soomaaliya dhibaatada ku habsatay sidii ugu baxi lahayd dhammaanteen aan ku wada shaqayno marka ujeeddada ugu weyn intaasay ahayd ra-iisal waan ku hambalyaynaynaa waan ku ducaynaynaa waan ku garab istaagaynaa guul baan kuu rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
gudahaana barnaamijka wariyiga wararka afar labaatanka saacadaah dalsani magaalada muqdisho kheyrtan dhegeysta waanaginta barnaamijka hageysanta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo